بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي أني كوبي تضباطنات كتابك الرحيق المختوم ولي وحان كجرنا rasuulka sala allahu calayhi wasalam daacif markuu aaday iyo wuxuu la soo kulmay waxaan sheegnay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu arkay dacwadii inay gaadhay xaalat al insidaad meel aan haba yaraatee intii islaamka qaadatay inay qaadatay nimankii qoreyshna intay waraabootiyeen ruuxana ayna u ogoleynba inuu islaamo inuu rasuulku goostay inuu dacwada u diga dooriyo oo bal meel kale dacwada lagu faafiyo daaif buu aaday si xun bay ula soo hadleen ciyaal suuqii bay kusoo direen waa isaga oo ay daba socdaan oo ay dhagaxa la dhacayaan oo lugihiisi ay kabihiisi uu dhiigu ka da-yo dhiiggii kasoo baxay ama kasoo daatay gomadiisa iyo cagihiisa sharaftale ay kabihiisii midabeeyeen waa isaga kasoo galay beertii ay lahaayeen cutba iyo shaybata ibna rabiic halkaana ducadii mashhuurka ahayd uu ku ducaystay markii uu kasoo baxay waadi nakhla markuu joog marta intu qarni thacaalib markauu joogo waa isagii loo soo diray marakul jibaal oo la yihi haddii aada doonto kuwan ku dhibay ee saas murugadaas iyo tiiraanyada kugu riday amar unsi malakul jibaal buurtan unbaaba lagu soo dhaqaajinayaa labada buurood unbaa lagu daboolay ruux ka hadhi maayo make marka rasuulku uu yidhi maaragtay innii la arju llaaha innii la arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allah maya waxaan ilaahay ka rajaynayaa oon ka quudaraynayaa in uu dhabarkooda ka soo saaro kuwan iyagoo hadda faa-iide ma leh dad ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala marka bishaaradaa uu rasuulku helay bishaarada kalena markii waadi nakhle isagoo ku tukanaya uu ilaahay jin u soo saaray taasoo micnaheedu yahay haddii kuwan dadka ay diideen dacwadan allah subxaana wa tacaala kor buu kaa waardeyna wuu kala socdaa iska dhaaf insi iyo iyo bashar iyo bani aadamna jinkiibaa xataa qaatay oo dacwadii qaatay taasna waxaa weeyaan dhiirigelin kale marka taasi waxay keentay labadaas dhacdo in rasuulka wax alle wixii muruge ahaysay iyo wixii o dhan ay ka ba-an laakiin mushkilaa timidoo see maka lagu geli ilaan wuu ka baxay way u diidayaan inuu soo galo marka rasuulku sala allahu calayhi wasalama buurtii xiro markuu joogo ayuu fariin u faray nin la yidhaahdo akhnas ibnu shureyq oo nin oday ahaa uu akhyaarnimo ku ogaa ayuu wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad magangelyo inaad isiiso ninkii wuu ka cudur daartay wuxuu u diray nin kale oo la yidhahda su-eyl ibnu camr isna wuu ka cudur daartay wuxuu u diray nin kale oo la yidhaahdo mutcim ibnu cadiy ninkiibaa aqbalay wuu soo labistay wiilal uu dhalay iyo tolkii oo dhanna soo labistuu yidhi soo gal buu yidhi markaa faraskiisa intuu fuulay uu qayliyey buu yidhi qureysha iyo carabo iyo dadka meesha jooga dhagaysta maxamed anaa nabadgeliyey yaan la ysugu imanin amaama haadihi nasr annusra guushan ama hiiladan yo allah subxaanahu wa tacaala uu hiiliyey ee malakul jibriil iyo malakul jibaal uu usoo diray iyo jinkii qur-aanka dhagaystay ee isu bedelay niman ducaadahoo dacwadii faafinaya oo jinka ku faafinaya wa amaama haadihi lbishaaraati iyo bishaarooyinkan hortooda markay taasi dhacday iqshacad waxaa faydantay saxaabatulka'aabati murugadii daruurtii daruurtii murugada ee rasuulka saarayd way faydantay way kala biiqbiiqday way tagtay iyo walxusni murugadii iyo walyasi quush quushi quusi rasuulku weligiiba ma quusto allatii taasoo kaanad ahayd mutabaqatan calayhi mid lagu daboolay mundu laga soo bilaabo kharaja uu kasoo baxay min adaa'ifi magaalada daa'if uu kasoo baxay matruudan isagoo ay soo eriyeen madxuuran ay soo eriyeen matruud iyo madxuur waa isku mid xataa samama ilaa uu ka go-oonsado cala alcawdi ilaa maka maka inuu ku laabto un haddana iyo wa cala alqiyaami inuu isu taago biisti'naafi khidatihi aluulaa qorshihiisii hore inuu dib u bilaabo oo ahayd fii cardi alislaami islaamka inuu dadka u bandhigo wa iblaaqi risaalatillaahi fariinta ilaahay inuu dadka gaadhsiiyo fariintii alkhaalidati ee waaraysay ee ilaa adduunyadu ay ka baaba-do taagnayd binashaatin si firfircooni le jadiidin oo cusub wa bijiddin dadaal iyo wa xamaasi niyad xoog leh xamaasna waa niyad xoog badan intaa inuu ku faafiyo ayuu goostay waxiina idin markaa iyada ah oo inuu maka soo galo uu goostay qaala wuxuu yidhi lahu rasuulka wuxuu ku yidhi zayd ibnu xaarita oo la socday kayfa sideebaa tadkhulu calayhim aada ugu gelaysaa maka waqad akhrajuuka iyagoo kusoo bixiyey oo magaaladaba xoog kaaga soo saaray yacni qurayshan quraysh buu u jeedaa fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi yaa zaydun zaydow ina allaaha alleh jaacilun kii yeelaya weeye limaa taraa dhibaatadan hadda adigu aada aragto farajan faydmo isagaa kale faydaya farajka waxaa la yidhaahdaa isagaa kale faydi dhibaatadan hadda aad moodda inay soo dabooshay oo meel laga baxa aysan lahayn isaga ayaa faydaya wa makhrajan meel laga baxana isaga unbaa inoo samaynaya wa ina allaaha alleh naasirun kii u hilinaya weeye diinahu diintiisa wa mudhiru nebiyihi nebigiisana kii u hiilinaya wey waa isku mid un wasaara wuu socday rasuulullaahi rasuulka ilaahay wadadii ayuu ku socday dhinaca maka ahayd xataa dana xataa markii xataa intii idaa dana markuu usoo dhowaaday min makata maka usoo dhowaaday ma geline makata wuxuu ku nastay bixiraa buurta xiro la yidhaahda iyo godkiisiibuu ku nastay wa bacatha rajulan ninbuu diray oo min khusaacata ka mid a ila al akhnas ibnu shariiq ninka la yidhaahdo liyujiirahu si uu u magangeliyo faqaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo akhnas ibnu shariiq baa wuxuu yidhi ana anigu xaliifun quraysh anigu ma ka tirsani eh nin waxaan ahay isbahaysi kula jooga waalxaliifu ninka qolada kale xaliifka la ahee isbahaysiga kula joogaana laa yujiiru cid ma magangeliyo oo waxay ahayd qaanuun ay lahaayeen tii baa loo soo sheegay haddana fa bacatha wuxuu u cidiray rasuulku ilaa suhayl ibni camr nin la yidhaahdo fa qaala suhayl wuxuu yidhi ina bani caamir reer bani caamir oo isagu ka dhashay laa tujiiru calaa bani kacab reer bani kacab wax kama magangeliso nin reer bani kacab ay raadsanayaan reer bani caamir ma magangeliyaan taana waxa weeyaan waa dhaqan iyo qaanuun ay lahaan jireen isna qaanuunkaasu cuskaday fa bacatha markaas haddana rasuul wuxuu u cidiray uu fariin faray ila almucim ibni cadiy ninka la yidhaah fa qaala almucim wuxuu yidhi nacam waan aqbalay uma markaa kadib tasallaxa hubkiisii buu qaatay wa dacaa wuxuu u yeedhay baniihi inamadiisii ama wiilashiisiibuu u yeedhay iyo qowmahu tolki uyihi soo labista fa qaala wuxuu yidhi ilbusu silaaxa hubkiina soo qaata wa kuunuu ahaada cinda arkaani ilbeyti kacbada tiirarkeeda ama rugniyadeeda halkaa istaaga maxaa jira fa innii anigu qad ajartu waxaan magangeliyey muxamedan muxamed ayaan magangeliyey markuu saa isu diyaariyey uma markaa kadib bacatha wuxuu u fariin faray ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama an idkhul makkata maka soo gal soo gal buu yihi waan diyaargaroobay oo cid kula hadli karta ma leh fa dakhala rasuulullaahi rasuulka ilaahay maka ayuu soo galay wa macahu isagu uu la socda zayd ibnu xaarita xataa intii ayuu soo galay intaha ilalmasjidi masjidka uu soo gaadho gurigiisa ma aadin masjidku soo aaday marka hore fa qaama waxaa istaagay almucim ibnu cadiy yaa calaa raaxilatihi gaadiidkiisii marka raaxilada la yidhaahdo waxay u badnaayeen rukuubka ama awrta fanaadaa af labadii buu yeedhay wuu dhawaaqay wuxuu yidhi yaa macshara quraysh imaqla qureeshay imaqal inii anigu qad ajartu waxaan nabadgeli waxaan magangeliyey muxamadan muxamed baan nagan- yaan magangeliye falaa yuhayijuhu yuusan kicinin yuusan didinin hiyaajka saasaa la yuusan didinin waxaa laga wadaa wuxuu uqoonsado oo cabsi geliya yaan lagula kicin waay yuusan didinin xoolaha la diriyaa laakiin waxaa loo soo qaatay wax haba yaraatay hanjabaad iyo xumaan ayaa lala aadin falaa yuhayijuhu yuusan didinin oo yuusan kicinin oo yuusan cabsi gelinin oo yuusan xumaan la soo aadin axadun cid oo minkum idinka idinka mid a markuu iclaankaas bixiyey ogeysiiskaas wantaha rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu soo gaadhay ila rukni rukniga keligii marka la yidhaahdo waa midka uu xajarul aswadka ku jira eh fastalamahu wuu dhunkaday wa taafa bilbeyti kacbada ayuu tawaafay wa sallaa ragcatayni laba ragcadood ayuu tukaday wansarafa ilaa beytihi gurigiisa ayuu u laabtay walxaal mucim ibnu cadiy mucim ibnu cadiy iyo wawaladuhu wiilashiisii muxdiquuna bihi ay kusoo gadaaman yihiin muxdiquuna bihi rasuulka ay kusoo gadaaman yihiin oo soo hareerayaan oo ilaalinay waardeynayaan bisilaaxi hubna ay ku ilaalinayaan xataa dakhala beytahu ilaa gurigiisa ka galay waqiila waxaa la yidhi markii uu dhawaaqay mutcim ibnu cadiy waxaa la yidhi ina abaa jahlin abaa jahl wuxuu sa'ala wuu weydiiyey muciman mucim buu weydiiyey mucim ibnu cadiy oo wuxuu yidhi amujiirun anta am mutaabicun muslim oo ninka miyaad uun magan gelisay mise waad raacday oo waad islaamtay isaga waxaa u daran wax islaamaa u daran qaala mudcim wuxuu yidhi bal mujiirun waxaan ahay uun nin magan geliyey qaala abujahl wuxuu yidhi qad ajarnaa annaguna waanu magan gelinay man ajarta qofkii aada magan geliso waqad dhab ahaantii rasuulku sala allahu calayhi wasalam xafida uu ilaaliye uu u xifdiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam lilmucim ibni cadiy mucim ibni cadiy wuxuu u xifdiyey rasuulku haada saniica falkaas iyo arrintaa maalintaa uu sameeyey rasuulku weligii ma iloobin fa qaala rasuulku wuxuu yidhi fii fii asaara badrin beder nimankii maxaabiista ahaa ee lasoo qabtay isagoo ka hadlaya rasuulku wuxuu yidhi low kaana almucim ibnu cadiy xayan low kaana hadduu ahaan lahaa almucim ibnu cadiy waa ninkii maalintaas iyada ahayd rasuulka magangeliyey hadduu ahaan lahaa xayan mid nool huma haddana markaa kallamani uu igala hadlo fii haa-ulaa'i natna kuwan uraya ee mushrikiinta ah hadduu arrimahooda igala hadlo la taragtuhum lahu waan wada siin lahaa fidyi wax laga qaadi lahaa ma lehe fartaan ka saari lahaa saasuu ugu ugu abaalgudi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ruuxii ixsaan u sameeyey marka halkaasaa waxaa ku dhammaatay qisadii ku saabsanayd rixladii uu rasuulku ku aaday daa'if reer daa'ifna nasiib darradooda aysan ka faa'iidaysanin laakiin allah subxaanahu wa tacaala uu rasuulkiisa caalam kale oo caalamul geyb uu bishaarooyin ka siiyey oo malakul jibaal iyo malakul jibriil uu usoo diray jinna uu usoo diray jinkaasoo kulligood markii dambe isu bedelay dad ducaadaho dacwada islaamka faafiya rasuulku markuu mar maka kusoo noqday hawshiisii umbuu sii watay oo gaar ahaan markan xoogga wuxuu saarayaa dadkii aan ree maka ahayn dadka maka soo gala ee dadka kale ah ayuu xoogga saarayay dacwada weliba markan wuxuu xoogga saarayay keliyata muusan dhahaynin islaamka qaata wuxuu dhahayay islaamka qaata aan idinna raaco maka aan ka baxo anigu aan idin raaco idifaaca ilaa aan ka gaadho ilaahay subxaana wa tacaala uu diintiisa uga helinayo oy ka guulaysanayso cardul islaami islaamka oo loo bandhigayo cala alqabaa'ili qabiilooyinka iyo wal afraadi iyo afraadda dadka ruux keligii ah ama qabiil dhan oo socoto oo meesha soo gaadhay baa loo bandhigi diinta ama wax uun ruuxii markaas socoto ay yimaada fii dilqicda bisha dilqicda la yidhaahdo waa bisha xajka ka horeysa waa la yaqaanaaye sanata cashrin min annubuwa sanadkii to tobnaad ee nabinimada dhinaca kale haddii laga eego fii awaakhiri yuuniyo bisha yuuniyo la yidhaahdo waa bisha lixaad aakhirkeeda ow awaa-ili yuulyo ama bisha toddobaad ee julay la yidhaha awaa-isheeda bilowgeeda sanata sitmiya wa tisaata cashar dhalashada nabi ciise markii laga joogay lix boqol iyo sagaal iyo toban markay ahayd yuucaada kusoo laabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa makata maka ayuu kusoo laabtay isagoo daa'if ka yimid liyastanifa si uu dib ugu bilaabo liyastanifa howl intaad horu bilowday oo kaa kala goday aad dib u bilowdaa la yidhaah liyastanifa si uu dib ugu bilaabo carda alislaami islaamka u bandhigidiisa ama u soo jeedintiisa cala alqabaa'ili qabiilooyinka loo soo jeediye iyo wal afraadi iyo qof qof loogu soo jeediye dadka waliqtiraabi almowsimi dhowaanshaha uu soo dhowaaday xilligii xajku yukaana annaasu dadku waxay ahaayeen ya-tuuna kuwa yimaada ilaa makata maka kuwa yimaada ayay ahaayeen rijaalan iyaga oo lugeynaya wa calaa kulli daamirin mid bog laalan iyaga oo saaran mid bog laalan oo dhan geelu haddee markuu muddo soo lugeeyo uu soo socdo uusan waxba daaqin biye baadna uusan cabin wuu bog laalmi wuu gaajoonayaa wa calaa kulli daamirin mid bog laalan iyaga oo ku imanaya oo ya-tiina ka imanaya min kulli fajin dhinac kasta oo camiiqin fog ka imanay liadaa'i fariidati alxaji xajka si ay u gutaan marar badan ayaan sheegnay oon kusoo celcelinay carabtii diintii way bedeleen ninkii camr ibn alxayi ahaa ayaa diintii bedelay oo shirki keenay waxyaabaha hadhay ay sii haysteeni wuxuu ahaa oo diintii islaamka ahayd ee nebi ibraahim ay ka soo gaadheen iyo nebi ismaaciil ay sii haysteeni waxay ahayd inay soo xajiyaan inkastoo xajka naftiisaba waxyaabo badan ay ka bedeleen oo inxiraafaad badan iyo bidac badan iyo ay ku dareen oo aan soo aragnay laakiin way soo xajin jireen oo waqtiga xajka meel kastaa laga iman jiray waxaa kale oo jirtay oo faa-iido ugu ahayd bilaha xajka oo ashhurulxurumka ah ashhurulxurum oo ah dilqicda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaa bilood oo isku xigta waxa weeye dagaal ma jirin dagaalkaa la iska dayn jiray waa la isdhexgeli jiray wixii col ahaa oo dhan colaadaa la joojin jiray markaasaa ganacsi la iman jiray markaasaa waxaa la qaban jiray suuqyada shicirka iyo yacni mahrajaanaat thaqaafiya wax la yidhaahdo ayaa la qaban jiray marka rasuulkuna taas ayuu ka faa-ideysanayay uu dadka islaamka u bandhigayay liadaa'i fariidati alxaji inay gutaan iyo waliyashhadu inay xaadiraan manaafica lahum meel faa-ida ugu jirto waxyaabaha faa-iidada ugu jirta ee weyn ee la tilmaamayo ee aayaddu tilmaamaysa waxaa weeye waa ganacsi ilaa nabadba nin walba wixiisii suuqaq waaweyn oo suuqu cukaab iyo dilmajaan iyo mujanna iyo la dhehayo ayaa la qaban jiray halkaasaa badeecada lagu kala gadan jiray ilaan carabtu gaar ahaan quraysh waxay ahayd niman ganacsato ah ta kale waxaa lasoo bandhigi jiray dee shicirkii iyo gabayadii iyo wayadkuru smallaahi alla magaciisa inay xusaan fii ayaamin macluumaatin maalmo la yaqaano fantahaza wuxuu ka faa-iideystay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama haadihi lfursata fursadda ayada ah ayuu ka faa-iideystay fa ataahum carabtiibuu u yimid qabiilatan qabiila qabiila qabiil ayuu ugu iman jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalama mar walbana waxaa la socon jiray abuubakar oo khabiir ku ahaa qabaa'ilka qabiil walba magaciisa iyo say u kala baxaan iyo qabiil walba wuxuu ku fiican yahay iyo qabiil walba wuxuu ka cadhoodo iyo waxaasuu u sheegi jiray qabiilatan qabiilatan buu ugu iman jiray oo yacrudu calayhim alislaama islaamka uu usoo jeedinayo ama usoo bandhigayo wayadcuuhum uu ugu yeedhayo qabiilkaas ileyhi islaamka ugu yeedhayo kamaa sidii kaana u ahaa kamaa sidii uun waxba ka bedelnayn kaana uu ahaa rasuulku yadcuuhum qabaailka kii ugu yeedha islaamka ugu yeedho mundu laga soo bilaabo asanati araabica sanadii afraad oo min anubuwati nabinimada ah markaas wuu u bandhigi jiray waqad bada-a wuxuu bilaabay rasuulku waqad dhab ahaantii bada-a wuxuu bilaabay markan iyada ah yatlubu inuu ka dalbado ama uu ka codsado minhum qabaa-ilka min haadihi sana laga bilaabo sanadan to- tobnaad laga bilaabo ay alcaashira sanadkan tobnaad an yu-wuuhu inay soo dhoweeyaan inuu raaco oo ay soo dhoweeyaan oo reerkoodii u raaco oo wayansuruuhu ay u heeliyaan oo wayamnacuuhu ay difaacaan xataa yab xataa yuballiqa ilaa uu ka gaadhsiiyo maa wixii bacathahu allaahu bihi alla uu u soo bixiyey uu u soo faray fariinta iyo qur-aanka iyo diinta loo soo dhiibay ilaa uu dadka ka gaadhsiiyo inay difaacaan intaas yaa ku yuu ku yaa jadiid ku ahayd oo ku darsanayd markii dacwada la caddeeyey sanadkii afraad sanad walba x- xajka marka la joogo rasuulku qabaa-ilka wuu u- uu soo bandhigi jiray islaamka laakiin sanadkan tobnaad waxaa ku soo biiray inuu ka codsado intan inuu raaco ay soo dhoweeyaan ay difaacaan ay u hiiliyaan si uu dacwada islaamka u gaadhsiiyo ee dadka haddana waxaan arkaynaa qabaa-ilkii uu la kulmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam magacyadooda alqabaa'ilu qabiilooyinkii ama beelihii allatii beelahaasoo carada calayha alislaamu carada calayha alislaama uu rasuulku islaamka u bandhigay qaala zuhriyu imaam zuhri wuxuu yidhi wa kaana waxaa ahaa minman dad waxaa ka mid ahaa dadkaasoo yusamaa lanaa laloo magacaabay ama naloo magacaabo ama naloo carab dhabay oo min alqabaa'ili qabiilooyinkii ah alladiina qabaa- qabaa'ilkaas ama beelahaas oo ataahum rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu u yimid oo wadacaahum uu ugu yeedhay islaamka oo carada nafsahu naftiisa uu u soo jeediyey oo u bandhigay waxaa ka mid ah kow banu caamir ibnu sacsaca niman la yidhaah wa muxaarib ibnu khasafa wa fazaara wa ghassaan wa mura wa xaniifa wa sulaym wa cabs wa banu nasr wa banu lbakkaa wa kanda wa kalab waalxaarith ibnu kacab wa cudra waalxadaarima intaasoo qabiil ayaa ka mid ahayd falam yastajib ma aqbalin minhum qabaa'ilkaas axadun cid ka mid ah oo islaamkan qaadanay tidhi ma jirin wa haadihi alqabaa'ilu wa haadihi tantada alqabaa'ilu ee qabiilooyinka ah allatii qabiilooyinkaasoo samaaha uu carab dhabay azuhriyu imaam zuhri uu magac dhabay lam yakun mu uusan ahayn cardul islaami islaamka u soo jeedinta loo soo jeediyey calayha qabaa'ilka loo soo jeediyey ma ahayn fii sanatin waaxida hal sano intaas oo qabiil lagamaba wada gaadhayn walaa fii mowsimin waaxidin hal xillina looma soo wada jeedinin bal iska dhaafa inamaa wax kala maahana kaana wuxuu ahaa usoo jeedinta islaamka loo soo jeediyey intaasoo qabiil wuxuu ahaa intii u dhexaysay maa bayna sanati araabica sanadkii afraad oo min anubuwati nabinimada ilaa aakhiri mowsimin ilaa xilligii ugu dambeeyey qabla alhijrati rasuulku intuusan magaalada madiine ka hijroonin magaalada maka ka hijroonin baan ujeedaa oo uusan madiine u hijroonin intii u dhexaysay oo idil ee, qabaa-ilku la kulmay waaye rasuulku sala allahu caleyhi wasalam walaa yumkinu suurtagalna maaha oo si kasta haddii loo raad raacay ee taariikhda suurtagal way noqon weyday tasmiyatu sanatin sanad in la carab la carab baabo sanadaasoo mucayanatin la yaqaano oo licardi lislaami islaamka in loo soo jee- jeediyey calaa qabiilatin mucayana hal qabiil loo soo jeediyey yacnaa lama dhihi karo sanadku markuu ahaa eh, kaas waxaa lala hadlay reer hebel sanadkaana intaasoo reer hebel baa lala hadlay lama dhihi karayo laakiin laga bilaabo sanadkii afraad ilaa sanadkii saddex iyo tobnaad intii u dhexaysay yo intaasoo qabiil uu rasuulku u soo jeediyay intaasunbaa la sheegi karaa walaakin hase ahaatee al akhara sida ugu badan oo qabaa-ilka ugu badan la gaadhsiiyey kaana wuxuu ahaa fi sanati alcaashira sanadkii tobnaad amaa kayfiyatu cardi lislaami haddii aan eegno ama aan ka hadalno ama aan isxusuusino qaabka islaamka loogu soo jeediyey qabaa-ilkan amaa kayfiyatu qaabka cardi lislaami islaamka soo jeedintiisa ama bandhigidiisa ama fasiridiisa loo fasirayo calaa haadihi alqabaa-ili qabaa-ilkan kale islaamka loo soo jeediyey iyo wa kayfa sidii kaanad ay ahayd ruduuduhum jawaabihii ay ka bixiyeen calaa haada alcardi soo jeedinta faqad dakaraha ibnu isxaaq ibnu isxaaq baa sheegay wa nulakhisuha fii maa yali waxa soo socda ayaanan kusoo murtiyeyneynaa oo kusoo koobaynaa qabaa-ilka dhan maaha un qaar waxaa ugu horeeya banuu kalab qolada layidhaah ata nabiyu nabiga ayaa wuxuu u yimid sala allahu calayhi wasalama ilaa batnin jilib ama laf oo minhum iyaga ka mid aho yuqaalu la yidhaahdo lahum iyaga banuu cabdullaahi la yidhaha buu u yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam fadacaahum wuxuu ugu yeedhay ila alislaami ila allaahi alla ayuu ugu yeedhay iyo diintiisa iyo inay waxidaan keligana caabudaan wa carada calayhim nafsahu naftiisana wuu usoo bandhigay oo uu leeyahay aan idin raaca oo isoo dhoweeya xataa intii innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam la yaquulu lahum iyagii uu ku yidhi yaa banii cabdillaahi reer bani cabdullaahiyow in allaaha alle qad axsana wuxuu qurxiyey uu wanaajiyey isma abiikum aabbihiin awowgiin magiciisa oo cabdulaahi baa layidhi saasuu ku yidhi laakiin falam yaqbaluu minhu kama aysan yeelin maa carada calayhim wuxuu rasuulku u soo jeediyey oo islaamkii iyo inuu raaco iyo inay diinta u hiiliyaanna ma aysan ka yeelin waxaa qabiilka kale u tegay waxaa ka mid ahaa banuu xaniifa waa kuwii musaylimatulkadaabka uu ka dhashay ee kuwan khayrba laga sugi maayo ataahum uu u yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam reer banuu xaniifa fii manaasilihim meeshii ay degeen sidaa haddaba loo dego oo waagaa qabiil qabiil baa loo degi jiray haddana dowlad dowlad baa loo degaa marka mina iyo meelaha la degayo meeshaasuu ugu yimid fadacaahum ilallaahi allah ayuu ugu yeedhay iyo diintiisa wa carada calayhim nafsahu naftiisa ayuu usoo jeediyey oo usoo bandhigay u yidhi war aan idin raaca oo i heliya si aan dacwada islaamka u gaadhsiiyo dadka falam yakun ma uusan ahayn waa sidii laga filiyey reerkaas reer muslim kadaabe iyo iyo qallafsanaantooda falam yakun muusan ahayn axadun cidna oo min alcarabi carab ka mid a oo aqbaxa ka foolxun raddan jawaabid calayhi rasuulka ay u jawaabaan minhum reer banu xaniifa niman ka jawaab xumaay ma jirin iyagu waxay ahaayeen rabiicay ahaayeenoo mudar baybaan arki karin wixii mudara waayagu yidhi kadaabu rabiica axabu ilayna min saadiqi mudar marka mudar oo dhanba ma arki kara yidhaheen beenaalaha reer rabiica ayaan ka jecela yidhaheen nabiga ama runsheegaha oo mudar qabiilka kalena wuxuu ahaa waata nabiyu wuxuu u yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa bani caamir ibni sacsaca qabiil laydhaha ayuu u yimid fadacaahum wuxuu ugu yeedhay ilallaahi alla ayuu ugu yeedhay wa carada wuxuu u soo jeediyey calayhim iyaga nafsahu naftiisa carada calayhim nafsahu marka la leeyahay waa tii waraan idin raaco oo guryihiinna aan idiin raaco oo maxaanku yidhi isoo dhoweeya oo idifaaca oo ii hiiliya ilaa aan diinta dadka ka gaadhsiiyo intaa weeye wa carada calayhim nafsahudu fa qaala wuxuu yidhi bayxara nin la yidhaahdo bayxara ibnu firaas nin la yidhaah baa wuxuu yidhi oo rajulun minhum iyaga ka mid ahaa wallaahi baan ku dhaartee kuwa kaleu ku leeyahay markuu dhagaystay iyo kuwa kale ku leeyahay wallaahi baan ku dhaartee low annii haddii anugu akhadtu haada alfataa wiilkan aan qaato oon reeraheeni u qaato min qurayshin qurayshna aan ka qaato la akaltu bihi alcaraba carabta oo dhan isagaan ku cunayaa ninkan carab oo dhan baan madax ugu noqonayaa uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi bayxaradii baa waxa yuu rasuulku la hadlay wuxuu yidhi ara-ayta bal ka waran in naxnu haddii annagu baayacnaaka aan heshiis kugula gallo calaa amrika arrintan aada wadato waxaan aada soo jeedinaysa haddaan heshiis kula gallo oo aan ku soo dhoweyno oon kuu hiilinno oon ku difaacno oo naf iyo maalba aanu kuu hurno uma markaa kadib adharaka allaahu alle uu kaa adkaysiiyo kaa gacan sarraysiiyo guul kaa siiyo calaa man khaalafaka ciddii kaa hortimaado oo dhan haddaad adkaato ood guul gaadho ayakuunu ma ahaanayaa lanaa annaga al amru talada iyo xukunka iyo dowladnimadu min bacdika adiga dabadaa adiga ma kugu xignaa marka annaga ma nagu wareejin baasha qaala rasuulku wuxuu yidhi al amru arrinta ilallaahi alle ayaa iska leh yadacuhu wuxuu dhigayaa xayu yashaau meeshuu isagu doono marka gorgortan rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuu diiday inuu nina la galo isagoo u baahan oo raadinaya cid u hiilisa haddana wuu ka diiday inuu gorgortan cidna la galo fa qaala ninkii baa wuxuu yidhi marka fa qaala ninkii wuxuu yidhi bayxaro ahaa lahu rasuulku wuxuu ku yidhi afa tuhdafu ma bartilmaameed baa laga dhiganayaa afa tuhdafu ma bartilmaad bartilmaameed yaa laga dhiganayaa nuxuurunaa annaga dhuuntayada lilcarabi carab oo dhan duunaka adi si laguu difaaco yaa dhuuntayada halkaa galowda ah yaa waxaa lagaaga dhiganayaa meel oo bartilmaameedahoo la wada dilo oo adiga aan ku difaacaynaa fa idaa adharaka allaahu hadduu alla guulku siiyana kaana al amru xukunkii iyo dowladnimadiina wuxuu ahaanayaa likayrinaa dad annaga aan ahayn laa xaajata uma baahnin lanaa annaga uma baahnin biamrika arrintaada uma baahnin ilaan waxba nooma ogolide fa abow calayhi way diideen niman adduunyo doona ayay ahaayeen ma aysan fahmin nuxurka ama xaqiiqada risaalada ma aysan fahmin oo siday u fahmeen nimankii ahaa reer madiina aws iyo khasraj say u fahmeen oo markay weydiiyaan maxaan leenahay jannaad leedihiin buu yihi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam marka xukun adduunyo iyo jannada ilaahayna laba la ysku doorsan karo ama la ysbarbar dhigi karo midna ma ah walamaa markii raajacaad ay ku laabatay banuu caamir reer banuu caamir markii ay reerahoodii ku laabteen taxadathuu waxay u warameen ilaa shaykhin oday oo lahum ay lahaayeen kaasoo lam yuwaafi lmawsima xajka aan imanin likibari sinnihi duqnimadiisa ama da-diisa weynankeeda daraaddeed aan xajka iman waaye oo soo gaadhi waaye wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen jaa-anaa waxaa noo yimid fatan wiil dhallinyaro ayaa noo yimid oo min qurayshin quraysh ka mid a min bani cabdilmutalib ka mid a oo yascamu sheeganaya annahu nebiyu nabi inuu yahay yadcuunaana wuxuu noogu yeedhay oo naga codsaday ilaa an namnacahu inaan difaacno wanaquuma macahu aanu isgarab taagno wa nukhrija bihi ilaa bilaadina dhulkayagana aanu u kaxayno uu noo raaco fa wadaca shaykhu odaygiibaa wuxuu saaray yadayhi labadiisa gacmood buu calaa ra'sihi madaxiisa saaray tuma qaala wuxuu yidhi yaa bani caamir waree bani caamirow wahal lahaa min talaafin war meel laga soo qabta ma leedahay xaajadu meel laga soo qabta ma leedahay hal lidunaabaha min matlabin war daba lasoo qabta ma leedahay xaajadii daba lasoo qabta ma leedahay lidunaabaaha min matlabin xaajo ku dhaaftay baa la yidhaahda war daba lasoo qabta ma leedahay waladii allihii baan ku dhaartay nafsii aniga naftaydu ama nafsu fulaanin biyadihi ay ku sugan tahaye maa taqawalahaa ma sheeganin nabinimada ma sheeganin ismaaciiliyun qad nin nabi ismaaciil ku abtirsadaay weligii nabi baan ahay ma dhihin wa inahaa sheegashada uu ninkaasi nabi baan hay uu yidhina la xaqun mid dhab a weeye oo xaqiiqo ah fa ayna xageebuu ra'yukum caqligiinnii kaana ahaa cankum war caqligiinnii xagguu idinka jiray sidaas ayuu yidhi wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam